بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay axaadiidtii ka hadlaysay wujuubu itibaaci sunna xadiidka afraad waynu soo qaadanayno oo ka hadlaya wujuubu itibaaci sunna waana casharka lixiyo tobnaad ayuu noqonayaa oo baxhigan atamasuk bisunna wa min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam yaquul ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم فاتوا منه ما استطعتم اما الروايه كلا فافعلوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم حديث كاسو بخاري مسلم يوريين وحونا امر يا inoo caddaynayaa waddada dariiqa xaqa ah oo laynaga raba inaynu marno waxyaalaha nebigu la yimid calayhi salaatu wassalaam saddex ka mid a ayuu xadiidkaani koobay waxwaan manhiyaad dariiqa laga marayo waxyaalaha manhiyaadka iyo qaacidada laga qaadanayo markaasuu wuxuu yidhi maa nahaytukum ay aladii nahaytukum fajtanibuuhu ka dheeraada nahyi maxaa la yidhaahdaa culummada usuul fiqiga ayaa caddeeyey annahyu waa dalabu lkafi calaa wajhi listiclaa waa dalabu lkafi waa inaad wax ka joogsatid oo waxaan ha samayn lagu yidhaahdo qofka ku odhanayana uu yahay mid adiga kaa sarreeya oo amarkiisa inaad qaadatid ay waajib kugu tahay rasuulkana calayhi salaatu wassalaam waa inaga sarreeyey oo waxa weeye xaqiiqatan inaynu amarkiisa qaadanno ayaa waajib inagu ah oo ilaahay baana amray inaynu adeecno nebiga calayhi salaatu wassalaam qofkii nebiga adeeci waaya oo amarkiisa qaadan waayana hadda naar buu u banbaxay idan marka nebigu wuxuuna leeyahay oo inaga nahyinayaa wax alla waxaan idinka nahyiyey fajtanibuuhu ay ibtaciduu canhu ijtinaabku waa wax in laga dheeraado oo laga fogaado kabacdi buu marka wuxuu ina amray wamaa amartukum minhu faatuu fafcaluu minhu ma stadactum wamaa amartukum faatuu minhu ma stadactum waa jumlada labaad oo amarka ah tii hore nahyi bay ahayd tanna waxaa laynagu amray wixii aad ida amro ay aladii amartukum an tafcaluuhu inaad samaysaan ayda amro fafcaluu minhu ma stadactum waxaa lagu xiray daaqadeenna iyo awooddeenna waayo ilaah baa yidhi laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa waxay la macno tahay aayadda qur-aankaa fattaqu llaha ma stadactum qofka muslimkaa ilaahay wuxuu ku waajibiyey wuxuu kari karo wixii aynu kari karin oo awoodi karin oo awood u haynin laynaguma waajibin waxaana taa fasiraya xadiidkii kale oo odhanaya nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam qofkii mariidka ahaa salli qaa'iman in istadacta salli qaa'iman istaag ku tuko fain lam tastadic haddaadan awoodin faqaacidan fadhi ku tuko fain lam tastadic haddaadan awoodin facalaa janbin waxaw adoo sariirtaada jiifa jodarigaaga jiifa iska tuko oo dhinacu jiifa idan ikhwaanii fillaahi waxaa inooga cad halkaa amarka iyo nahyigu waxay ku kala duwan yihiin waxaa la yidhaahdaa amarku waa dalabu iijaadin inaa wax samaysaa lagaa dalbayaa sideeda waxa la samaynayana waxay u baahan yihiin awood mashaqay leeyihiin dhibbay leeyihiin hawl baa loo maraya wax kastaoo la samaynayo laakiin haddii lagu yidhaahdo waxaa iska daa wax awooda kaagama baana waxay kaaga baahan yihiin inaad hoggaansantid oo wixii bannaanka ka martid oo dariiqa xaqaa raacdid idan alfarqu bayna almanhiyaat waalma'muuraat farqiga u dhexeeya wuxuu yahay almanhiyaat waa dalabu lkafi waxaan ka tag baa lagu yiri oo khamrigii iyo kulli waa tilina yiri fajtanibuuh ka dheeraada oo waxa weeye waa rijzu min camali shaydaan ka dheeraada idan marka wixii waad ka tegaysaa tegiddu takalluf iyo dhib uma baahna waxay u baahan tahay keliya caqiida iyo hoggaansan bay u baahan tahay amaa waxyaalaha la is-amrayo waa dalabu iijaad oo waxay u baahan yihiin waqti ilaalin hawl dhib baa laga maraya sidaa daraaddeed baa marka lagu xiray daaqadeenna iyo awooddeenna marka waa daaqadiinna iyo awooddiinna intaad awooddaan la imaada weeye ha dayicin wixii adigu intaad dayacdid inaad tiraahid waan awoodi waaye lagaa yeeli mayo ilaahay ma khayaami kadhid ilaahay waa ogyahay waxaad awoodid iyo waxaadan awoodin xadiidkaa marka daliil wuxuu u yahay oo aynu u daliishanaynaa in waxa weeye aynu waajib inagu tahay wax alla wixii nebigu nahiyey inaanu ka dheeraano wa mima nahaa canhu nabiyu sala allahu alay slam nebigu waxyaalaha uu inaga nahiyey waxaa ka mid ah albidac waalmuxdathaat bidaca iyo muxdathaadka waxyaalaha dadku soo dariyaan in bannaanka laga maro ayuu nebigu inagu waajibiyey waxyaalaha uu ina amrayna waxaa ka mid ah way badan yihiine itibaacu sunnatihi sunnihiisa inaynu raacno idan labadaa qaacida aynu hortaalla wixii nebi maxamed kaa nahiyey ka dheerow wixii uu ku amrayna awoodaaday ku xiran tahaye cidina kuma lahaa ilaa wa ilaa saa iyo sidaas ugu dhammaystiran laakiin sidaad adigu awoodaysid oo daaqadaada iyo awooddaada hakranin adigu jumlada saddexaad oo xadiidka ugu dambaysa waa tacliil waana taxdiir fainamaa ahlaka aladiina min qablikum kahratu masaa'ilihim waاkhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim waxa weeye jumladaasi waa tacliil ay macnaha waxaa laleeyahay ummadihii inaga horreeyey oo waxa weeye reer bani israa'iil iyo nasaare iyo diinta la siiyey waxay ku halaagsameen laba arrimood kathratu masaa'ilihim su'aal badni wax kasta oo la amro su'aal bay ka keenayaan wax walba oo la amro samayn mayaan muran iyo dood bay ka keenayaan tusaalooyin badan baa ilaahay qur-aanka inooga sheekeeyey markii la yidhi reer bani israa'iil nabiyullaahi muusa ku yidhi idbaxu baqara oo nin la dilay ay weydiiyeen markaa la yidhi neef gowrac muran bay la soo istaageen mar waxay yidhahdeen ma nagu dheeldheelaysa mar waxay yidhahdeen noo sheeg saca midabkiisa mar waxay yidhahdeen da'diisa noo sheeg mar waxay yidhahdeen nooceeda noo sheeg iyagiina waa lagu sii adkeeye waa lagu sii adkeeye markaa su'aal badni sidaa daraaddeed baa nabigu axaadiid ku yidhi dharuunii maa taragtukum idaaye inta aan anigu waxa weye iska kiin daayey wixii anaa idii caddaynaya oo xaqa idii caddaynaya waa maalintii markuu nebigu yidhi war xaj baa laidinku waajibiyey xajka aada oo nin ku yidhi afii kulli caami yaa rasuul allah nebigu waa ka xanaaq war xaj aad baa lagu yidhi hal mar camalka samee amarku wuxuu ku fulaa inaad hal mar samaysid amarku laba u qaybsamaa midna waa amar mutlaqa oo hal mar lagaa rabo midna waa amar tikraara oo soo noqnoqda sida salaadoo kale marka xajkii hal mar baa lagaa rabaa laakiin adigu su'aal ha keenin oo waxa weeye su'aal ha gelinin amarka u hoggaansa sida uu yahay u samee saxaabaduna saasay ahayn markii wax la amroo horey ka samayn jireen dood iyo muran lama imaan jirin laakiin reer bani israa'iil waa ka duwanaayeen waa ku halaagsameen marka waxay kaloo ku halaagsameen wakhtilaafuhum calaa anbiyaa'ihim nebiyadoodina way khilaafeen wax alla wixii laga nahayo waa ku tumanayeen wax alla wixii la amrana waa khilaafayeen idan waxaa halaagay marka iyagoo nahyigii ku tuntay iyagoo amarkii ka tegey iyaga oo su-aal badni la yimid iyaga oo khilaafay ambiyadoodii idan fa haadaa taxdiir baliiq waa taxdiir aad iyo aad u weyn oo baliiqa oo inooga digaya nabiga calayhi salaatu wassalaam inaynu sunnihiisa khilaafno wa macluumun sida aynu ognahay oo macluumka oo axaadiistii aynu ka fahanay iyo aayadahaba nebigu wuxuuna amray itibaacu sunna sunnaha in la raaco oo lagu camal falo oo dadka loogu yeero wuxuu kaloo inaga nahyey waxa weeye oo ina amray ijtinaabu almuxdathaat albidac walmuxdathaat inaynu bannaanka ka marnaan la ina amray sida xadiidkaaba nas ugu yahay oo inoo leeyahay maa nahaytukum canhu fajtanibuuh xadiidkii cirbaad ibni saariya waa soo marnay axaadiis badan baynu soo marnay xadiida caaisha kulli waxayna leeyihiin bidaca ka dheeraada sunnaha nebiga raaca taasaad ku badbaadaysaan marka saddexdaa qayboodba ayuu xadiidku inagu baraarujinaya waxa la wixii inaga nahayay inaan bannaan ka marno wixii layna amray awooddeenna inaan la nimaadno oo aynu hakran oo gaayatu istidaaca la nimaadno inaynu iska ilaalinno su-aasha faraha badan oo canaadka ah su-aasha culimmadu waxay yidhahdaan labay u qaybsantaa su-aalu cilmin oo qofkii cilmi ku raadinayo oo uu rabo xaqa in loo caddeeyo fa haadaa tayib waa wanaagsantah waa loo caddaynaya saxaabadu nabiga waa weydiin jireen waana loo caddayn jiray laakiin su-aasha reer bani israa'iil waxay ahayd su-aal canaadah iyo mashaqa iyo dhib nebiyada lagu dhibayo taa weeye midda aan la ogolayn oo waxa weeye madmuumka waxaanse marnaba waxba laga soo reebaynin in nebiga la khilaafo wax alla waxaad nebiga ku khilaaftid adiga ayay kuu soo noqonaysaa ciqaabteeda iyo dhibteeduna ku imaanaysaa waana inoo imaan doonaan aathaarta saxaabada iyo selafka qofku hadduu sunnaha nebiga khilaafo oo bidco la yimaado inuu ku halaagsamayo adiladoo dhanna waa inoo caddaysay marka allaahuma arina xaqa xaqan warsuqna itibaacah wa arina albaaila baailan warsuqna ijtinaabah ilaahu xaqanna tus oo nagu irsaaq inaanu raacno ilaahu baailkana tus oo nagu irsaaq inaanu ka dheeraano oo ka fogaano xaqa ugu wanaagsan aan raadinaynana waxa weeye bacda tawxiid waa itibaacu sunna baadilka aan ka cararaynana oo ilaahay ka magangelaynana waxa weeye bacda shirki waa albidac walmuxdathaat walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin